Hoyga Jubbo oo buux dhaafay ayaa ku fatahay suuqyaraha degmada Baardheere ee gobolka Gado kaasoo ay ku yaaleen dukaamman farmashiyaal iyo goobo yaryar oo ay haweenka ku ganacsanayeen. Bulshada iyo ganacsatada isticmaala suuqan ayaa biyaha u isticmaala dooman ka samaysan fuustooyin si meesha looga saaro adeegyada muhiimka ah iyo dadka aan awoodin inay ka baxaan xaafadaha u dhow ee ay biyaha galeen. Qaar ka mid ah ganacsatada iyo bulshada deggan hareeraha suuqyaraha degmada Baardheere ayaa ka warramaya dhibka haysta iyagoo codsada in gurmad lala soo gaaro.
bismillahi raxmaani raxiim magacayga waa ismaaciil rashid hile waxaa weeye meeshaan joogo waad arkaysaa intee waa magaalada baardheere khaasatan suuqyaro meesha la dhihi jiray roob yaraan adi dhowr iyo toban saacadood socday baa xalayta ka daayey deere iyo maalin hore jadkal nagu daayey laakiin adi xalay joogo dana mid kaloo kula socda sii daayey biyahan aad arkaysaan oo hadda meeshaan yaalla waxaa weeye waa biyo webiga waay biyo meel kale ka imaadma webiga soo fatahay oo magaalada kusoo fatahay alxamdulilah wax hadda dhimashay lama soo sheegin oo qof hadda dhintay weli ma jiraan u malaynayaa laakiin iyo waxaa jirta khasaare hantiyeed baa jiro adiga meeshaan o dhan maxay ganacsi dad u furan bay ahayd meeshaan hotel bay ahayd dhammaan o dhan dhalinyarada ay maamooyin ku ganacsanayeen oo nolol maalmeedka ka raadsanayeen bay ahayd dhammaantood biyaa iyo harbiyey marka insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka tuulaya inuu dadkaas si deg deg ah moqodhay deg deg ilaahay siiyo insha allahu tacaala waxaa weeye waa qadarta ilaahay bay ka mid waxaan waa wax iska hadda abaar wax badan ba abaar laga cawday hadda biyaha hadii laga cabanayo waa iska arrin das okay waay marka insha allahu tacaala waa dadkaan waxaan u rajeynayaa in ay la caawiyo dhallinyarada dhammaan waxaan baxsanaya in dadka maamooyinka dhallinyarada alaabta uga jirta alaabta ay la bixiyaan sida hadda sonkortoo kaleeto iyo alaabaha uga jiro kaleeto in la caawiyo alaabta looga bixiya rajeynaya meelaha isbitaalladoo kaleeto daawooyinka in laga bixiyaan sidoo kale aan dadka ka sheegaya insha allahu tacaala waa maasantii dhammaantiin waa goobta lagu ganacsanayo ee suuqyare webiga baar dheere gobolka gedo oo zaa'id u soo fatahay fatahaadii oo ku sii darsantay alxamdulilah ilaabaa mahad iskale waxwog wax kuma yeeloogin wax ganacsi eh wax ganacsiyaal yaryar ma ogi qof wax naftiis kuma waayin ilaabaa mahad iskale
fatahaadda webiga jubba ayaa saameysay qoysas u badan danyar iyo agoon oo ku nool degmada baardheere ee gobolka gado kuwaasoo aan awoodin inay ka baxaan guryahooda